barakaatu anigoo la yidhaah axmed dhigey xuurshow ku dhalday gobolka shabeellada dhexe dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa waxa halyay ah unoo qorga garabka u noogu suran yahay hanuunkoo jabhada oo nimanka la yidhaha la baxnay macaawisley nimanka cadaawadaa oo xaasaskayni kow iyo toban saac noo soo diranale waxay hadda ay u qabanaan aan garanay ilmahayna siddeed jiri ahay oo dugsiga ku jira oo meel lageyna aana garanay intaasaa halyay soomaaliyeed u nahay oo geesinimo u muujinnay oo naftayn u hurnay oo u adakaysa weyn dowladda dhexo dowladda hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadowgaas aa mid mid mid naqanno
waxay aheeday inkastay wax dilo qaabab fara badanoo oo dila ay ii geysteen oo caraafa duqooyaday waxay dhaheen jalbaabo walax la yidhaaho ay ku qasbaan dadka usoo gad waa u soo geday saddex beri markay joogtay waxay dhaheen ma ahan waxaan wax jira kuwo waxaad u keenay daba leh oo daba dheer loo lagu sii kabaayo gadaal looga dheerayha irkii waa waa awoodaan mogta ayunkii anu awoodna u sheegma kar xoog u sheegma kar marka sidii igu garaaceen ay hortay hortayda ku garaaceen markaas hooyaday anoo dayaay oo iska da ah oo konton sano jirta iyo garaaceen anuguna xabad uga aalin ay ii soo fiiri maagay anigana garaaceen markaas si iga sii dareena yireen waaba nin waxaaba tahay u ka saaya oo oo odaaba falkaan oo dhan adi darrada adaa ka dambeeyey hii baan iska yidhi way xireen way soo dayeen duqdiina waa garaaceen iyo koo si xum u dileen kabacdi ay soo dayeen anuguna waxaan yidhi naf bah kadib dhiganba nimanka maalin baan baxay ayaan badanan aan joogay waxaan yidhi nin wal halkuu rab ha noqday doon kow ka siin meeshaan haddii aad disho idigana lagu dilo waaba ku qabtaaba tan mid wax laga dhinto oo kuu dhiman ma jiraan maalin baan baxay toorrey aan qaatay hal oo canshuurta u qaabishanaay oo nabadoonna ka ahay dadka meesha jooga la waardiyahayo niman magaaxi ku jira ay waardiyahayaen oo ciidankiisa ay tallaal fafadhaan asiga odayaal kale ay lacag qaymihayaan ay dadka ka qaaday rabaan shacaba aan korka ka tegay maalin toorreyan watay toorreydaasaan ku tashanay waxaan islahay wadnaha u geli qorgana ka qaado dilna ee ka tag kadib dil rabana kadib ha lagu dilo waa ku qabtaa waa tegey korkaan ka roogsadhay markaan tooreydii diyaarsadaan waxaan arka markaas isigoo tooreytiisa oo daabcadle ay sinta u xiranta waxaan is yidhi marka ninkaan hadduu tooreydan aad garaafayso oo ay gadadaca isgeelisiin berow leeyahay qorana waa leeyahay keda keda uga fura ma kartid waa iska kaa dhacaa raggaanna waa soo baxa waana lagu dilaa adoo hadda xabadna qabin oo qorana haysan waxay u jirtaa wax yare u jirtaa adiga meel waa isu jeednaa maqaayad joy ku jiraan maya caadi aan isugu aan arki karna
ugu horreyn waxaad iga guddoontaan tacsi tiiraanyanlay aan u diraayo hogaamiyeyaashii jabhadda macwisley oo ku dhintay dagaaladii hadda idinkugu dambeeyey horta marka hore waxaan jeclaan lahay magaca jabhad haddii jabhad la yidhaahdo waxaa ku soo dhacaysa dadka maamul jira dad la diriraya markii ay dowladahii jabhadaha la diriri jireen marka idinka jabhad maahidin waxaa tihiin difaaca dadka difaaca dadka ee macwisley hogaamiyaashii ka dhintay tacsiyaan ka soo gudbinaya tacsidaas kadib wafdigeenna annaga wuxuu ka koobnaa xildhibaano federaal ah ee ka yimid dowladda dhexe xildhibaanada inay soo baxaan aniga carabow waxaa keenay kadib markuu xildhibaan carabow la wadaagay waxaa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyey ayaa halkaa waxaa ka timid aniga asaga inay madaxdiina yidhaahdaan warbal meeshii taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin marka waxaan u nimid waxay tahay kow inaanu horta waajibkeenna matalaadda aan idinku matalno dowladda aan gudanno halkaan aan nimaad xilkaanna soo diray midda labaadna waxay tahay inaan annaga indhaheenna ku aragno wixii dhibaho meeshaan ka jira oo adinka idin soo gaaray hadday ahaan lahayd mid nafeed iyo mid dhaqaale midda saddexaadna waxay ahayd inaan idin dhegaysanno oo aad nala wadaagtaan wixii dhacay sheekooyinkii hadda markaan qadaynayna aan dhagaysannay runtii waxay ahaayeen arrimo qiirana geliyey kacdoonna geliyey xitaa dee annagii aan isku warsanay war ma baxnaaho dadka warkooda miyaan gaarsiinaa madaxdii mise qoragaan dhinaceenna ka qaadanaa talada marka waxay u badatay inaan baxno marka arrinkaas asaga ah inaa u kacdaan waajib bay idinku ahayd mar haddii oday noo sheekeynayo wuxuu yidhi war markayna weydiistaan xoolaha waa sii jirnay markay lacagna weydiistaan waa sii jirnay hadda waxay noogu yimaadeen inay ilmihii sida xoolihii ay fiiriyaan oo dhan kan waa jiran yahay kan waa yar yahay inay gabdhihii wataan ayagoon dee meher xalaala ku qabin arrinkaa marka asagaha in laga dhinto waa arrin waajiba arrintan horay u dhacday xilligii fircoon uu jiri jiray argagixis uu ahay fircoon reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi wax wiila ma dhali kartaan dhalmada yaa haya ilaaha haya haddaa gabar dhashaanna waa u sii day jiray wiil hadday dhalaanna waa ka dili jiray waa waa waa dullaystay waa ay udhag raariciyeen waa ay iska jifteen ilaahay ma dhihin dadkan masaakiin ay ahaayeen waa waa canaanta wuxuu yidhi fastaqafa qowmuhu faadaacuuhu innahum kaanuu qowman faasiqiin inay istaagaan iska dhiciyaan ahayd waa waxa hadda adinka idin kiciyo oo aad iskaga dhicinaysaan marka dee arrinka asaga ah waajib uu ahaa inaa u kacdaan waxaa jirtay sheeko sheeko xariir laga sheekey jira hadda ka hor waagaan ilmaha ahayn tuulo sidaanoo kalaha dad ku noolaayeen marka dee hal ceelay lahayd ceelkaa waxaa yimid mas waxaa jiri jira afar madax leh maskaa wuxuu yidhi haddaad rabtaan inaad biyo cabtaan waa in afar qof la ii keenaa madax walbaba qofuu rabaa muddo bila markii hooshii lagu jiray oo maalin walba afar qof la qaadanayaa dadkii tashteen boqol iyo labaatan qof aa maskii cunay war inteennaan hartana maska waa dhammaysanayaa maxaa tala ah afartii subaxaas hoosha laheed iyo afartii ku xigtaa waxay dhaheen annaga hana loogu fasaxo afarna maskii madaxda qabteen afar kalena sayfiyay wateen madaxii ka jareen ayagiina waa badbaadeen dadkii ka dambeeyena waa badbaadeen marka dee adinka tiiyoo kale waayo waa maskii waxa idin haysta qofuu reebaayana ma leh waa inaad marka dee madaxa ka jartaan oo dadka idinka dambeeyo ilmihiinna ah ay ka badbaadsamaan intaa marka markaan ka baxo warka xildhibaan carabi waa iiga dambayn doona madaxdii qaranka horta waa idin soo salaamaysay gurmad qaran oo deg degana waa idin waa idin soo dirayaan oo isugu jira mid ciidan ciidan nool in la soo diro oo caadiyoo socda in dee raashin la idin soo gaaro inay rasaas idin soo gaarto gurmad caafimaad inuu idin soo gaaro intaba waa idin imaanaysaa laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego kartida iyo geesanimada waa adinka qalbigiin adinkaa la rabaa inaad isku kalsoonaataan hore u kacdaan intaasaan rabaa inaan dhaho waa waa idinkaga mahad celinaa isxilqaanka aa isxilqaanteen gurmadkii qaranna waa idin soo gaari doonaa waadna mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan cabdiqaadir carabow
gabay waxaa jiro tacadadat alasbaabu falmawtu waaxidu sideedaba sababaha loo dhinto aa kala duduwa muugiye mawdku waa hal dhimashadu waa hal ninaa baawur ku dhimanayo ninaa siliitiisa ku dhimanaya ninna asoo shahiida ayuu dhimanaya marka sababiyaa un kala duwan laakiin mawdku waa hal waxaan aaminsanahay sababtii loo dhimo lahay sababta ugu qiimaha badneed inaad maanta aada heysaan waddadeeda waxaan aaminsanahay in dad la dhibaateeyey oo dhibaato xoogla loo geystay awoodo inay dadku iska xoreeyaan inaad tihiin marka sababta aad u dhimaleen sababta ugu qiimaha badneed waa taas waxaa leeyahay gubaabada in dhimashada aanan geesiyaal aanan ka baqin aada tihiin u soo jeesteen maanta inay hoodkaan biyola'aanta musqul la'aanta hooye la'aanta ah teendha la'aanta ah u jooga inay maanta ay xoreeyaan annagana waxaan diyaar u nahay aanan idinku soo booqanno halkan si aan idiin dhiirigelinno siduu xildhibaan abtidoonna sheegay mataqaanaa sidii abtidoon uu sheegay in aan maanta aan go'aansanay inaan halkan joogno balse ay soo baxda sababo kale oo noqono annaga horta inaan idiin sheegno dadka odayaasha oo nabadoonka u horeeyo aan hadaali la shidhnay waxaan u sheegnay inaan ka soconno dowladda markaa maqashaan dowladda horta waxeeta dowladda waa idinka waa shacabka waa mataqaanaa siyaasiyiinta waa madaxweynaha waa mataqaana ra-isul wasaaraha waa golaha wasiirada waa xildhibaanada waa qof walba oo soomaaliya waa dowlo inaad ogaatiin